للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصديقون أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان وبالدين أما بعد الله سبحانه وتعالى وحوليه للفقراء معنى فيقة وحقوسقنا هذه فقراء إلا آياته رواكيهات وما أفاء الله على رسوله من أهل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا marka fayga in sidaa loo qaybinayo oo rasuulka calayhi salaatu salaam uu isagoo gacanta ku dhigayo oo markaa wixii isaga qeybtiisa iyo dawil qurbaha iyo masaakiinta dadkaasoo kale iska leeyihiin oo dadka liito loo qaybinayo si hadhow haddii feygoo kaleeto qof walba loo qaybiyo iyo dadka taajiriinta loo qaybiyo hadhow xoolihii waxay dhex meeraysanayaan dadka haysto itaalka roon dadkii fuqaradaha meesha ayay ku baaba-ayaan taana waa anagi kasoo sheekeynay siyaasadda islaamka oo ah ku dhisan in xoolaha la wasaco oo la qaybiyo oo dadna aysan noqon dad milyan isku fadhiya dadna aysan noqon dad dhulka ka xabkeysanaya oo dhul jiifyaal aysan noqonin marka ilaahay wuxuu sheegaya subxaana wa tacaala feyga yaa kaloo iskale oo muta waxaa iskale fuqarada muhaajiriinta iyo fuqarada ansaarta iyo dadkii kaloo wanaagsan oo khayrka ku raacay marka qur-aanka usluubkiisa usluub cajiib leh ayadoo feygii la qaybinayo oo dadka mustaxaqiinta la sheegayo ayaa haddana qiimahooda iyo muhaajiriinta iyo ansaarta la sheegaya laakiin mawduucu muxuu ku socdaa feyga waxaa iska leh dadkii lasoo sheegay iyo fuqarada muhaajiriinta iyo dadkii ansaartahayo madiino deganaa iyo qof walba oo gadaal ka yimaada sida aayaadka noo sheegi doonaan oo iimaan iyo ixsaan dadkaas horoo wanaagsan u duceeyo lilfuqaraa'i fuqaradii ayuu u sugnaaday feyga fuqaradaasoo almuhaaji kuwaasoo almuhaajiriin muhaajiriinta ahoo soo haajiray oo ilaahay dartiisa usoo haajiray lilfuqaraa'i fuqaradiiba u sugnaaday almuhaajiriin ee muhaajiriinta ahaa ee maka ka soo haajiroo madiine usoo haajiray aladiina kuwaasoo ukhrijuu laga soo saaray oo laga soo bixiyey min diyaarihim guryahoodii iyo wa amwaalihim xoolahoodii dad macnaa dagaaga oo waxwaayey ma aysan ahayn laakiin dad waxay ahaayeen hanti leh oo mujtamaca magac ku leh oo wiil iyo maaragtay maal iyo guryo iyo tijaaro lahaa laakiin markii nabiga u rumeeyeen calayhi salaatu wasalaam oo nabigii ay collaysteen gaaladii oo nabiga oo hijrada oo faray wixii dhammaa xoolihii iyo maalkii iyo haweenkii wixii dhan way ka soo kaceen oo ilaahay dadkiisa iyo rasuulka inay u kaalmeen uga soo kaceen maxay u soo kaceen xooladoon iyo maaha sida hadda yurub lasoo aado maarata xoolo la kasbanayo ma aha yabtaquuna iyagoo raadsanaya fadlan min allahi fadli alle iyo waridwaana raalli ahaasho fadligu alloo diinta in la barto nabiga calayhi salaam in loo nusreeyo haddii wixii ilaahay adduunyaho ciwad uu soo geliyo wixii ay ka tageen ciwadka khayr badan oo xalaala ilaahay inuu soo geliyo ayay raadinayaan oo diintooda igu kaalmaysaan maan adduunyo gooni inay u doonayano fadli waa wax alla wixii dheeraada iimaanka iyo islaamnimada ugu weyn iyo nusrada alle iyo rasuulkiisa iyo wixii adduunyo ah markaas diintaada kugu kaalmaysa iyo wa ridwaanan raalli ahaasho iyagoo jarinayo oo doonayo ilaahay raalli ahaashadiisiid inuu ilahay inuu ka raali noqo wayansuruuna ayagoo u gargaaraya allah allah u gargaaraya diintiisa wa rasuul rasuulkana gacan siinayo oo cadowga ka difaacaya diinta ilaahay iyo nabiga difaacaya calayhi salatu salaam nabiga in la difaac waa waajib sababto yuballiq risaalat illah intuu risaaladaas ka dhamaystirayo waa in la difaaco oo naftaada naftiisa aad ku dhiibtid waa calayhi salaatu salaam haddaadan soo gaarina inaad jeclaatid waayo naftaada inaad u hortid naftiisa caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiisi u jecelyihin waxay dhihi jireen iyagoo xirxiran gaaladu markay xirxiraan oy dili rabaan ma jeclaan lahayd in nabi maxamed lagu bedelo booskaa uu ku xirxiran yahay se waxay dhihi jireen in laygu bedelo iska dhaaf anoo saan u xirxiran qodax yar inay nabiga muddomo ogeliya u dhihi jira caleyhi salatu salaam qodax yar uma quuro iska dhaaf inuu meesheeda aan la jeclaada nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wayansuruuna allah marka dadku diinta waxay kusoo bixiyeen annagana waxaway diintana balqbalq aan ka dhigano wax isku washaqwasha aan ka dhigano balashbalash ah oon himo iyo lahayn sababta waxay dhahan soomaalida diinta tijaaro iyo dad soo carara isku gaartay marka min zamaan jiddiye iyo ma laha kutubta taariikhda saasay qoraya dad xoogan oo isku dibireen oo jeyshle oo diintooda u tacasuba weligood ma ahayn xabashahaasaa maalin kasta kala firfirdhi jirtay oo maray koodha u geeyaan maray gabdhaha u geeyaan mar iyagoona isdagaalamaan xabashahaasa weligood korkay u atoorin jirtay qaabkaasi haddaba ay ku dhaqmaayeen sababta waxaa weeye jiddiyo iyo diinta kuma gaarin xoogaha iska dad iska socotaa xoogaa u sheeg sheegay nin walba marka caadadiisii dhaqanka sibiq sibiqdan hadda aana tabtaas ahayd kitaab taariikhan ka aqriyo oo cabra taariikh laga qoray dad jiddiyo leh oo intay is abaabulaan qorshahooda iyo dhaqaalahooda iyo diintooda ku difaaca ma aysan ahayn mutafakiinay ahayn hadday mar soo xataa jihaad abaabulaan xoogaa nin untooxs intoo nin xoogaa is xoogaa isoo riixo hadhow markii meeshii la qaso kala yacni walba arigiisoo doonaa iyo dimihiisa dad nidaam lahoo isku xira midda kale waxay leeyiin kutubta dad xataa qadaayaadka islaam dadkooda u sharxi karo masaaridii dowladihii islaam ma aysan ahaynoo dad ka dhaadhici kara tabtiyaan hadda welinahay dad inta isku xiran qadaayaadkooda bandhiga kara mase gudaha isku xiran mase dibadda siyaasadooda bandhigi kara ma nihin annagia istunaaqoda saas u kala jeedin ha afka u kala jeedin marka diintan waxay ku casiimay ku timid iyo xoog nacam wayansuruna allaha ilaahay u gargaaraya wa rasuulahu rasuulkiisa ulaa-ika kuwaasi hum usaadiquuna waa kuwa kurun sheegay oo qowlkooda iyo wax ictiqaasinay ficilkooda isrumeeyey ee sheegata ma aha diinaan leeyahay laa ilaha illa lena macnaha inaa ku noolaatid ku dhimatid waay wax kastaa u quurta hil iyoho anaaniyada inaa ka tanaasulsho mujtamaca inay diinta hargasho walaalo la noqdo madax la yeesho diinta la isku ixtiraamo wax kasta inaa uga tanaasulso sooma laakiin taa weli ana ana aa ku haysiiye anaka iyo anaka iyo anaka reer hebela iyo anaa saan-ir inta lagu haayo hore ma loo kacayo weliga meesha leela fadhina sababtoo saxaabada diinta saas kusoo horgeliyeen ahalkoodiibay ka tageen da xoolahoodiibay ka tageen diintii ahalkoodii kula dagaalameen nacam iyo waladiina kuwii baa iska leh fayga oo muta fuqaradoodii tabawa uu degay addaara daartii madiinahay degeen guri ka dhigteen wal iimaana iimaankana waa degeen iimaankiiab waxaa laga dhigay sow iimaankii u tabakunay oo qalbigooda sidii meel ay degan yihiinba macnaa waxaa weeye nooca waxaa ku jirta ta'kiid ah macnaa qalbigooda sow iimaanka u sharaxan yahay isay diinta u qaateen ay nabiga ugu nusreeyeen usoo dhoweeyeen waxaaba laga dhigay iimaankiiyo magaalaa dad dhex degaa laga dhigay saas waa lagu fasira waxaa koo lagu fasiraa waladiina tabawa u daara daarta kuwii degay madiino waliimaana waltazamu liimaana iimaanka laasimsada laakiin waxaa ka macaan aayadda sidoo siyaaqa u socda oo waa maxay in la yidhaahdo iimaankooda soo u badan yahaba waxaad moodaa iimaankiiba hoy ka dhigteenoo guryo magaaladoodii aa magaalo iimaan ah ilaa ansaar oo dhan waa rumeeyeen ilaa xoogaa munaafiqiinta maaha markaasay diintii cirka ku shareereen oo qof alla qofkii soo muslima ayagoo soo maangela dad tijaaro yaqaanaan xoogaa geedaho timir helaayo xoogagaas yarka ay haysteen ummaddii wax ka siiyeen oo nabiga calayh salatu slam ummaddii muslimiinta ugu gargaaray yaa heli kara iyo waladiina kuwii fuqaroodaa iskale marka aayadda maxay isku dare in la sheego fayga inay xaq u mutaan iyo ammaantooda soo maaha halkii siyaaqa maxaa luu gudayaa laba qarab laba danood danta ugu horreya waxbaa in la cadday dadkan fayga inay mustaxiqiin yihiin fuqaradooda danta kalena waxaa weeye lama dhihin almuhaajir wal ansaar oo iska laakiin qolo walba sifadoodii macaanka badneedaa la sheegay iyo tilmaamahooda aada u quruxda badna ayaa la sheegay yuxibuuna waywaladiina kuwii baa iskale fuqaradoodii tabawa uu degay addaara daarta madiine waliimaan iimaanka degay iimaanka say ugu tamakunay qalbigooda oo u dhex galay oo mujtamacooda ugu dhex faacay oo hiil iyo hool labadii ugaas sacad ibnu mucaad iyo sacad ibnu cubaada labadiiba ay nabiga calayhi salaatu salaam iyo garbihiisa ay noqdeen iyo dadkoodiina ay raaceen owsi khasraj iyo madiine magaaladii oo dhan ay hoy muslim noqotay waxaaba laga dhigay dad iimaankiiba dhex dego guriba ka dhigtayba iimaankiiba hoy u ahba nacam min qablihim muhaajiriintu intaysan u imaanin ilaa waan ogyahay ansaarta nabigay la mubaayaceen calayhi salaatu salaam waqtigii baycatul caqaba iyo baycaadkii kaloo ka horreeyey islaamkaa kusii faafay ayagoo markaas diyaar ah oo nabiga inay u gargaaraan diyaar u ah ayaa markuu nabigu uu soo haajiray calayhi isalaatu wasalaam ey min qabli wusuuli lmuhaajiriin muhaajiriintu inuu soo gaarin ayay iimaanka ay dhex degeen iyo madiinaba iimaanka oo soo galay dadkaa sifaadkooda kale maxaa ka mid a qalbi samidooda yuxibuuna waxay jecel yihiin man haajara ilayhim ciddii usoo haajirta waa koyto iyo dhulkii nagu cariiriyeen iyo soo galooti iyo midna ma dhahayaan waa u dul qaadana lama dhihin yuxibuuna laga cabira soo maha maanta qoxuntiga narada waana lakusoo waxeesna xabadikaanta wixii soomaalida ay dhihi jireen ee qolol baa qolada kale markay ku jeesjeestay ilaahay mucjizadii kale uu ku sallidi jiray soo maha qof mumtaxinoo usoo haajira waxay ku leeyahin xabadikaanta suuqa lagu caaya meeshii lasoo dhaweyn lahaa kii kalea ilaahay ku imtixaana kii kale ilahay ku imtixaana kii kale sooma dad waxaana shamaato badan oo aada u qaab daran eyna sifadaas oo kale gobolkayga igo guur iyo guri kama dhisa kartid iyo waxaanoo kale maaragtay wax islaamnimada lagu yaqaano maaha cunsuurnimadaas qabyaaladaas oo kale yuxibuuna waxay jecel yihiin man haajar ilayhim qofkii usoo haajira walaa yajiduuna mana helayaan fii suduurihim laabtooda xaajatan wax xaasnimoa mimaa uu xaasnimo ah mimaa uutuu muhaajiriinta waxa la siiyey haddii wax la siiyo wax xaasidnimo iyo qalbi xasaasa iyo xumaan ah iyo cuqdo ay dareemayaan oy ka xun yihiin dadka muhaajiriintahoo soo dagaalay wixii la siiyey qalbigooda ma ka dareemayaan wax xataa ma kusoo dhacayso iska dhaaf inay helaan xataa ma kusoo dhacayso iskaba dhaafe heerkaas waaba kasii daranay gaareeno wayu'thiruuna way u way ka doorayaan calaa anfusihim naftooday ka doorayaano walaalkooday u doorayaan waa kuwii dhihi jira soomaalida cunno adigu cuniyo adigu cunay ku macaantaha aniga isi haddii xagga loola boodo luqmada baasha dhan waxay noqone baktiga noqone cun iyo cun iyo cuni ku macaantaha macnaa qof walba qof kale inuu maaragtay u horo wayu'thiruuna waxay u doo ka doorayaan calaa anfusihim naftooda intay ka dooraan ay keyrkooda u doorayaan ayagay door bidayaan qofkaas kale u hurayaan walow kaana bihim haba ku sugnaado khasaasatun gaajo habaad nafta hadaday ka dhacayso waxaana u baahan yahay keyrkiisa u dooraya marka da ansaarta qadaayad badanaa ka dhacda qadaayaadkaas ka dhacay waxaa ka mid a ayadda ay tilmaamaysaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam sida bukhaari oo wariya nin baa soo martiyey guryihiisa intuu wax ka raadiyo yaa gurya waxaa guryihiisa waxaa laga soo waabi abi ummi sala alla alayh wasalam war yaa nabiga marti sooray abu dalxa al ansaariyaa yihi aniga waa waa wada gurigiisoo goy islaantii wuxuu ku yiri wax ma haysaa waxay ti wixii ilmaha yaroo xaawo lagu seexin lahaa jira wax kale ma jiraan waxay waayahay ilmaha intaad maaweelisid sidii wax u karin aad iska seexda hadhow waxa markaad karisid weelka intaad soo dhegtid aan soo ag fadhiisan ninka martiga wax la cunaayo aan iska dhigno soo maaha isagu ha dhergo markaas ilaaha nabigu u waxyooda calayhi salaatu wasalaam markaas waxuu dhahay waxaad samayseen maaragta ilaahay waa u daalacday waana ogaaday wanaaggii aada samayseen aayadda marka saasuu kusoo degtay bukhaari baa wariyay qisada wayu'thiruuna way doorayaan calaa anfusihim walow kaana bihi khasaas nin la dhihi jiray nabigu markuu walaaleeyey ansaartii muhaajir sacd bnu rabiic oo ansaar ah nin ikhyaar ahaa a cabdiraxmaan coofa lala walaaleeyey markaasu wuxuu yihi waryaa cabdiraxmaan wuxuu yidhi xoolahayga ila kala baro laba naagoodan qabaa middaad jecesho waa kuu furaa ciddadii markay dhammaato guurso markaa dee markuu saa u dooray muhaajiriintuna dad dhowrsoona waxay baaraka allah fii maalika wa fii ahlik xoolahaaga allah kuu barakay bal meesha laga baacmustaro suuqo itus ile maaragtay qoraysh waxay caan ku ahaayeen baacmustariga gadisleey ahaayeen niman gadisleey aada maaragtay rogida u yaqaan suuqa bani bayqooca u geeyey xoogaha dhowr ou maaragtay u kuna noqday xoogahay oo kasbaday afar beri oo gabarow aroosay isagoo baraafuun ka soo carfaayo oo nabigu u yimid calayhi salaatu salaam markaasir ma maxaa dhacay raadkii oo safrada arooskii baraafuunka kaa muuqday markaasuu yii gabar ansaarahan guursaday maadaa asdaqtahu markaasuu yii nawaat wax yar oo timir la egoo dahab aan meher uga dhe waxa lama haayo meesha markaasuu nabigu calays owlin walow bishaad war neef waney ariba allaha ka dhige wax ku weli mayso marka saasay ahaan jireen nacam waxaa kaloo dhacday nabigu calayhi salaatu wasalaam markii faygii bani nadiir gacantiisa ay kusoo dhacday markii hore muhaajiriintu waxba ma haysanin ansaartii kusoo degteen ansaartu waxay yidhaahdeen xoolaha aan maaragtay aan u qaybino qaarna qaato qaarna qaato nabigu markaas wuxuu yihi nimanka niman beera ka shaqeyn yaqaana maaha waa gedisley ba beeraha hadday dhaan waa ka shaqeynayna iyaguna waa ku mashquulayaan waxaa weeye tacabkiina waa idinka halaabaya waxaa sameynaysaan beerihiina ka shaqeeya mirahana wax ka siiya si ay jihaadka uga tafaruqaan qoladan muhaajiriinta oo reer sufa iyo iyagaa u badnaa marka waayahay dhehen marka shaqadiina iyagaa qabanaya waxaa mirihiina waxbay ka siimayaan markii beerahan la helay iyo dhulkan weyn ayaga waxau dhahay nimankan dulsaar idinku yihiin dhulkooda waa kasoo qaxeen marka haddii lainka fududeeyo oo maaragtay iyaga dhulkan la siiyo adinkana maaragtay aada dhulkiina oo idiin soo haro waa kaas haddii kale waa idiin wada qaybinayna bal waxay dhaha iyaga u qayb muhaajiriintu marka u qaybiyay laba nin oo la yidhaahdo nin abu dujaana iyo maaragtay iyo nin kale oo maaragtay yani fuqaro ah ayuu nabigu marka wax ka siiyey calayhi isalaatu wassalaam marka wixii loo qaybiyey saxaabadu marka waxaba yaraatay ansaartu ay ta ay ka dareemeen lama arko sababta waxaa weeye qalbigooda waa nadiif lilfuqaraai bay usugnaatay faygu almuhaajiriina muhaajiriin almuhaajiriin alla usoo haajiray aladiina kuwaasoo ukhrijuu laga soo bixiyey min diyaarihim guryahoodii wa amwaalihim xoolahoodii yabtaquuna xaal ay raadinayaan fadlan fadl oo min allah ilaah xaggiisa ka yimid iyo wa ridwaanan raalli ahaashay raadinayaan fadli oo islaamnimo iyo ajar iyo cilmi iyo adduunyo ay diintooda ku xafitaan wey iyo raalli ahaasho alle wayansuruuna allaha ilaahay u gargaaraya wa rasuulahu rasuulkiisa ulaa-ika kuwa sidaa ku sufeega hum ayaga asaadiquuna kuwii run sheego ictiqaadkoodii iyo qowlkoodii iyo ficilkoodii baa isdaabaqay marka islaamnimaday sheeganayaan run ay ka sheegeen waladiina kuwii kale oo fuqaradoodiibaa iskale waa ansaartii tabawa uu degay addaara daarta madiina wal iimaan iimaanka dhex degay iimaanka suu qalbigood ugu sugnaaday waaba niman iimaan dhex degaba ilaahu iimaankan dhex deji iimaan qalbigan allah waasiciyo min qablihim ay min qabli muhaajiriin muhaajiriintu inay soo haajir ayay islaameen oo magaalada madiina islaamka uu ku faafay yuxibuuna waxay jecel yihiin man haajara ilayhim ciddii usoo haajirta waa soo galooti oo koyto ma dhahayaane waaba jecel yihiinba weli walaa yajiduuna mana helayaan fii suduurihim laabtooda xaajatan wax xaasidnimo iyo cuqdo ah mimaa uutuu muhaajiriinta wixii la siiyo lagu gooni yeelay ma dhahayo annagaaba soo dhibtoone maxaa loo siiyey waaba kasii daran yihiine haddii xataa wax maaragtay waxay haystaan ayba u quurayaan dadka kale wayu-hiruuna way dooraayaan calaa anfusihim naftooday ka doorayaanoo qofka walaalkooda ay u dooraayaan walow kaana bihim haba ku sugnaado khasaasan baahi waxaa iyagoo u baahan ayuu walaalkiis doorbidayaan sida dhacday ghasawaadkii ka mida yarmuuk iyo markii ay dhimanayaan cikra ibnu abijahl iyo rag badan ayagaa raggii wad akhyaarta ahaa oo naf yar ku jirtaa biyo loo keeno mid walba waxuu hebela iga daran si hebela iga daran si hebela markay soo wareegto kii laga bilaabayba nafti waa ka dhacday kii kale waa ka dhacday kii kale waa ka dhacday qof walba wuxuu le hebeloo baahan si waxaynaysa maantana hadda hunguroweynanka iyo foolxumada waxaa la isu laynaya waxaa la isu qaribayo waxaa waaye hebel jagadaad heli lahayd uusa heli cuntadaada cuni lahayd uusan cunin nolol yousa kaaga daba marin saas waay walciyaadu billah ilahan ka magangalo diinta say ku bilaabatay iyo maanta sida la joogo farqi bayna udhexeeya xataa dadku dhowrkii tobannaankii sanoo hore oo anaga soo gaar dadku xataa damiirow lahaa waxaan oo kale ma ana ark walciyaadu billah dadkii soo jooga waa garanaya dad weli wax u dambeeya oo qiyamka u dambeeya ayay ahaay waman yuuqa shuxa nafsi markaasuu leeyahy waman yuuqa qofkii laga ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa damaceedii bakhiilnimadiis fa ulaa-ika kuwaas hum muflixuuna kuwa liibaanay shuxiga bukligana waa la yiraahdaa laakiin waa wax bukliga ka sii xun waay oo waa maxay inaa qof kale aadan xoolo iyo maal iyo naf ah u ogolayno nin walbaba aada naftiisana ka qaadid xoolihiisa aad kaqadagiisa qaadid qof walbaba aada faylaha aada goysid waayo shuxiga marka shuxigaas qofkii laga ilaaliyo ilaahay waxaa la yidhi fa ulaa-ika kuwaas hum muflixuun waa muflixiin waay ninaa inta ibni mascuud u yimid oo wuxuu yihi innii qad halagtu sore maxaa kugu dhahay markaasuu wuxuu yihi nin waxaan ahay anaa shaxiix wax ma bixi karo u yihi waxaan maanta ma arkaysaa bixi karo lama arko naftayda ad diiday aasuu yiri laysa shuxu daaka wainamaa dalika albukhlu bukhligaana xunow dhahay laakiin tan bukhli maahane bukhligu waxaa weeyu dhahay waa qof maanta ma arkaysaa raba qof walba inuu qof noolaado iyo qof walbaba inuu maanta ma arkaysaa ka diirto taas oo kale waa saasuu ku yiri wuxuu yidhi inama ashuxu aladii dakara allah fi lqur'aan an taakula maala akhiika dulma inaad walaalkaa xoolihiisa dulum ku cunto soo maha laakiin midda adiga kugu jira xoolahaaga waa bukli waayo wabi'sa shay lbukl marka waa bukliga waxaa ka xun wixii kaloo dadka inaad damacyado xaaraan iyo dhac iyo maaragtay aada soo maquunsatid dadka bilaadoodii iyo xoolahoodii iyo waxaas inaad soo maquunsatid oo qofba aada wax u ogolayn taasaa marka bukliga ugu xun nabiguna waa ka digo wuxuu dhahay ittaquu dulma fa ina dulma dulumaat yowma alqiyaama waryaarahee dulmiga iska jiriga gardarada sababtoo dulmkan hadhow qiyaamo mugdi buu kugu noqonaya wattaqu shuxa waxaad kalood iska ilaalidaan bakiilnimada ma aha inaad intaad wixiina ku baqishaa waxa kale oo ummadda islaamiyadna afkaa u ridataa soo maaha taas ka ilaaliya sababtu waa muxuu dhahay fa inahu ahlaka man kaana qablakum waxaa halaagabuu dha dadka idinku horreeyey maaragtay ashuxu inaad wax kastaba aad tiraa anay ugu fiican yihiin ummadda wixii o dhan dalaq aad siisay taasaa halaagtay nacam xamalahum wuxuu ku xambaarow dhahay an safakuu dimaa'ahum dhiig inay iska daadiyaan wastaxalluu maxaarimahum wixii xaaraam ka ah oo dhiig iyo naf iyo xoolo inay xalaashadaan saad ula waxba anay ugu fiican yihiin yowsan jagadan kaa gaarin yowsan xoolahan kaa gaarin dil dil dil dil dil waakaas nabigu maanta u joogaa aslada calayh salaatu wa sababto ilaahay ogaa waxa dhacaayo iyo dadka siday noqonayaan a u waxyooday beri waxaan u malaynaha labaatan sano mase toban sano ka hor ninety fiveki ina hadan u malaynaha nineteen ninety fiveki markaan tafsiirkan akrin jirnay ayaa aayadda anagoo akrinayna waxaan dhahnay war waxa soomaaliya ka taagan qabyaalad maaha qabyaalad waa la yaqaano wabi'sa alqabyaala sida haddaba ibnu sacuud wabi'sa shux laakiin tan qabyaalad waa ka weyn tahay ee waa shuxigii waay nin walbaa wuxuu rabaa ummadda inuu galamsay sababto waa goor hadduu qabyaaladii qabiilku ugaasow lahaan jiray wixii ummadiisa qabiilkiisa u maslaxa u ka hadli jiray wixii danaha usoo qaadi jiray waa la heshiin jiray laakiin hadda ugaaskii boqol shaydaana kasoo baxday ummadii waaba la baacinsare waa la gadanaaba ma garat ugaas iyo nabadoon xataa cidda difaaco maslaxadeeda wixii nabad usoo qaada la arki jira had waa balaayo sida ariga ummadihii lakala safarsanaya marka marka waxaan dhahnay war qabyaalada iyadoo xumeed haddana hanaga caayinina qabyaaladii bahal ka weynaa timid waa shuxigii maanta waa sii muuqatay inuu shuxigii uu yahay meesha qabyaalad aysan oolinba waaba sii muuqatay warka waa sii muuqatay sida nabigu sheegay calayh salatu wasalaam waman yuuqa shuxa nafsihi qofkii laga ilaaliyo naftiisa dhamaceeda iyo foolxumadeeda iyo waxaa dadka islaamia inay gem ka siisato fa ulaa-ika kuwaas humulmuflixuun waa kuwa muflixiinta ninaa wuxuu yidhi waan dhawaafuu dhah anigoo masaajidka dhawaafayo kacbada abulhayaaj alasadi ayaan waxaa arkoo nin dhahayo allaahuma qini shuxa nafsi allaahuma qini shuxa nafsi ilaahu nafteeda maaragtay shuxigeeda ilaah iga ilaali markaasna maxaa saa ugu ducaysanin war wuxuu yidhi haddii shuxi laga ilaaliyo lam asni ma sinaysanayo walam asriq maxadaayo ma garati iyo waxyaalaha xun oo dhan waa ka tegaya maxaa ku xambaara zinada iyo sariqada xirsi un dadaal wax kastaba dalm isku sii ma garata shahwo kasta iyo xoolo kasta wax kastaba qam qam qam isku sii jaxyo ku dhaaf waa saas wa marka ducadaas marka aan ku ducaysano shuxig waa midka wallahi waa aharkaas aadaan ugu farxay marka ducooyinkaygaan ku darsaday marka cabaaran galabta ku wardiyay allahuma qina shuxa nafsi allahuma qina shuxa nafsi allahuma qina shuxa anfusina ilaah naga ilaaliyo meel darsigaan u fadhinaa ilaah naga ilaaliyo hay waladiina jaa-uu labadii qolaa ansaartii muhaajiriintii markii la sheego fayga ay kuleeyihiin ayaa la xilay faygu waa socona oo hadda jihaad maadi ilaa yowmi alqiyaama waa socona laakiin in hadda shuruudiisii oo wato jihaad ulfitni jihaad ulkhawaarid maan waa jihaadkii saxaa nabiga laga dhaxlay waa oo shuruudiisii arkaantiisi iyo masaalixdiisa iskale waladiina kuwii baa iskale fayga sababto waxaan dhahnay waxyaalaha maaragtay amwaasha ummadda soo gasha waa saddex qaybood sadaqaadka ilaahay waa shay qismadooda inama asadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin walmuhaajiriin haniimadana waa la sheegay waclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilahi khumusa walirasuuli di lqurbaa arbacata akhmaas yaa iska leh mujaahidiinta ragga goobta soo xaaliray ee goobjoogga ah faygana waa wixii oo dagaal uusa dhicinoo dadku intay cabsadaan ay ka cararaan oon dagaal iyo cidino aan ku dhimanin marka imaamka ma nabiga hadduu joogo nabigaa iskale qaybinaayo masaalixda muslimiinta hadduu imaamkana hadduu ka bacdina imaamka muslimiinta masaalixda ku qaybinayo marka dadka liito unbaa la siinayaa marka marka dadkaa liito oo fuqarada muslimiinta la siinayo ayagana sifaadkoodiyaa la sheegay kuwii hore markii la ammaanay kuwan dambena sifaadkoodiyaa la sheegay waladiina kuwiibaa iska leh fayga wax laga siinayaa jaa-uu yimid min bacdihi min bacdi alansaari walmuhaajiriin ansaartii muhaajiriinta ka bacdi dadkii yimid ayaa iska leh oo macnaa diinta soo galay taabiciintii la atbaacu taabiciintii ama habaa ku jirteen saxaabadii dambeo muta-akhiriinta ahaa ma garan saxaabadii dambeo markii hijradii la joojiyey ayaguna qoladaas horey raaceen laakiin ninkii saxaabiga ummadda kale wuu ka fadli badan yahay yuuse gaarin saxaabiintii saabiqiinta awaliinta laakiin ummadda kale wuu ka fadli badan yahay kuwaasoo yaquuluuna dhahaya rabbanaa kfir lanaa ilaahu noo dembi dhaaf waliikhwaaninaa walaalaheenni aladiina kuwaasoo sabaquuna biliimaan iimaanka noogu horeeyay macnaa ixtiraam iyo maaragtay maamus ayuu u hayaa dadkii diintan usoo helgamo kusoo dhintay walaa tajcal hana yeelin fii quluubinaa quluubteenna hillan wax xiqdi iyo nacayb ah liladiina aamanu dadka muminiinta inaan nacno oon xaasidno ilaahan kaa magan galno rabbanaa rabbigeennow innaka adiga ra-uufun mid turid badan baatoo raxiim naxariso noo marka sideedaba dadku waa muhaajiriin iyo ansaar iyo wataabiciina biixsaan dadkii wanaag ku raaca wixii kaloo wanaag ku raacin ayaga haddee faa-iidaba mala qofka ixsaan ku raaca waxaa sifaadkiisa ka mid ah inuu dadkii hore iimaanka u horreeyay u ixtiraamo saxaabadii culummadii dadkii diintan usoo horgay inuu ixtiraamo laa siyama saxaaba amaa haddee amaalkalyo ay dhacdo oo dadka dambe dadka hore ay lacnadaan oy qiimo dhigaan ummaddaas waa u dhammaatay ummaddaas waa u dhammaatay sidaa darteed imaam maalik wuxuu yiri hadhow markii dambe oo zamankii dambe waxaa timid nimankan raafida loo shiicada oo abubakar iyo cumar iyo saxaabada lacnadaay oo dhahay saxaabadu waa ridoobeen ilaa afar maahan cali bnu abi aalib iyo miqdaad ibnu lswad iyo camaar ibnu yaasir iyo abudar waxunbay sheeg sheegaan afartoo qof intii kale waa ridoobeen leeyi waa markay culimmadu ay yidhaahdeen shiico iyo yahuud iyo nasaara waa la beratisiiyey markii dambe ay kala hareeno yahuudaa waxaa la wudiyey wareedhahaye yaa diin dadka oo diinteenaas yaa ugu fiican ugu jecesha saydhan asxaabu muusa muuse asxaabtiisa nasaarana waxaa la yidhi waryaarahe war dadka diintiina haysta yaa ugu fiican waxay dhahan xawaariyu mu ciisa ciise xawaaridiisa kalkaalayaalkiisa raafidaa loo tegay waxaa la yidhi man sharu ahlu millatikum dadka diintiina yaa ugu liita qaaluu asxaabu maxamed waxaa la yidhi yahuud iyo nasaaraba idin dhaamaa la yidhi hal khisle in kaga fiicnaadeeno ayagu salafkoodii waa u ogol yihiin iysaba raacsanaani laakiin qiimaha waa u ogol yihiin laakiin anigu xataa qiima xataa raacitaan iskala dhaaf xataa qiimo uma ogoleynin lacnadooday ay ku tasbiixsadaan walidaalika waad aragteen xajka markay soo xajiyaan wejiyaalkooda wejiyaalka dadka oo muslimiinta uma eg hadda iyaga turkiga waa isku ogyihiin waa isku dad laakiin isku weji egyihiin turkiga ayagoon diin aqoonin nuurka waa ka muuqda islaamka laakiin iyaga wejigooda dhan qamadhaca ka muuqda sababta subax walba wuxuu ku waaberiisanaa in abubakar iyo cumar lacnado caasho iyo maaragtay xafsana dad xun uu ku tilmaamo xagoo marka khayr ka helaya marka mucaawiya iskaba dhaaf iyo cuhmaan iyo waa shaaha ku cab isaga shaaha ku cab waayo ninka shiiciga bal marka labadii haween oo maaratay haweentiisa ugu qiimo badneed caaisha iyo xafsa iyo saxaabadiisa labadii ugu qiimo badnaa ay lacnadayan taasna waa sabi linabiyi sala allahu caleyh wasalam sababtoo haddii labadii ninoo wax ka aflaxay nabi maxamed calayhi salaatu salaam waxaa ugu weyn abubakar iyo cumar haddii la labadii ninoo kaa aflaxay waxba maayan waa ashraar nabigana waxaa cay waa cayday hadafka shiicadana waa saas marka hore waxay leeyiin cali iyo ahlubeytkii kuwa ammaanayaan kuwa ammaanaya kaa dhaadhiciyaan ileyin waa kana hadde abubakar iyo cumar iyo wixii yaa dhacay iyo cusmaan iyo hadhow markaa socda ay ku leeyihiin ma ujeedaa rabsada dhan maxay ka timi maxamedee ka timid isagaa abubakar ammaanay isagaa kan ammaanay nabigay nacsiinaya cabbaan markuu joogo haddana cali ku nacsiinaya waayo nimankan uu isaga dhici waay madaxasaan u hundhufsanaya markana waxay rabeen diin la-aan inay ku dhigaan marka waxaa lahay tashayuca waa dalhiisul kufri waa iridda iyo catabad yarta guriga marka albaabka laga fuula soo hal jaranjaro oo looma soo fuulo waa catabada dalhiisul kufriga la dhahaa waa meesha kufriga loo maro ma garan baalka dhan marka saasoo loogu talagalay shiicanimada dadna iska maaragtay xamaasaada isaga raacaya allahu mustacaan marka imaam maalik wuxuu iftooday dadka saxaabada caayaya inaysan feyga wax ku lahayn ninka raafidiga oo saxaabada caayaya waa laga hoojina kumi la siinayo walidaalika imaam maanta ma arkaysa ibnu kathiir arrintaas maaragtay aada iyo aado maaragtay u tambiihiyo wuxuu yidhi alla wanaagsanaa buu yidhi imaam maalik wuxuu aayaddan maanta ma arkaysa uu kasoo istimbaaday oo waa maxay inaan ninka raafidiga oo saxaabada caay inaan maanta ma arkaysa feyga aan waxba laga siinin yu aan laga siinayn sababtoo ilaahay wuxuu leeyahay waladiina jaa-u min bacdihim yaquuluuna rabbana akfir lana waliikhwana aladiina sabaquuna biliimaan nabiguna wuxuu waa diiday saxaabada la cay wuxuu laa tasubuu asxaabi ha caayinin falow anfaqtum mithla uxudin dahaban haddaad uxud oo dahab aada bisaan maa balaga mudda axadihim hal mud oo qofkiisa walaa nasiifa mudkaa kale barkiisana ma gaari kartaa sababto waqti loo baahnaa oo ansaarta islaamka ee yareed iyo islaamka u gargaareen adiga haddaad milliones am billions aada bixiso laba shilno abubakar uu bixiyay radi allahu canhu iyo laba dirham ama cumar uu bixiyay ama cuhmaan aa ka fiican malaayiinta aada bixiso nacam sababtoo waxaa dhacday abubakar inuu xoolihiisoo dhan ou keeno cumar ou niskiisi ou keeno cuhmaan jeyshkii dhammaaba intaasoo boqolaal rati ou keeno oo ummadda lagu maaragtay lagu diinta lagu badbaadina marka dad wax diinta u hore marka dadkaasoo kale qofka caayay marka waa qof faasida waladiina kuwii baa iskale feega jaa-u yimid min bacdihim yaquuluuna iyagoo dhahaya rabbana kfir lanaa ilaahu noo dembi dhaaf annaga iyo walikhwaanili walaalahena aladiina kuwaasoo sabaquuna nagala hormaray biliimaan iimaanka walaa tajcal ha yeelin fii quluubina quluubteena liqillan wax xaasidiina liladiina kuwii aamanuu rumeeyey rabbanaa rabbiganow inaka ra-uufu raxiim waxaa tahay maaragtay mid naxariis badan waxaa lamid ah dadka culummada intay wax ka bartaan caayay oo amaalkooda ka dhacay ma culamo diintii gaarsiisay oo dadaaha maaragtay soo dadaashay meelaha ku baahinaya caydooda iyo maaragtay ama dadka ku diraya culummada wax bartay ku diraya ma garan dad badanaa waayahan shaqo ka dhigtay culamo caygaas arday iyo shiikhiisana isku diraan nin alla ninkii shiikaho meel wax ka faa-iideynayo aa laleeyahay waa bidciya haka laga cararo waa xumidiisaa loo sheega ardaygii shalay wax kaa akrisan jiro wanaag kaaga dhexayso bari isagoo isaas ku didaaha arkayso aradeera maxaan kuu dhiri maya midaa halkaas kasoo waca telefoon kasoo waxau dhaha bidci waayo fulaan bin fulaan laga fogaado culimmadii diinta soo gaarsiiso sunnada iyo akhriso iyo khayrka waxaa weeye maaragtay caydoodaa meel kasta la gelina dad ama culamo caraban waxba ka aqoon inta loo geeyaa laleeyahay ka warrama hadda shariif cabdinuur maxau ahaa kan kan kan waay waa bidci waxaa ka akrisan cajaladiisa guba haye waxaas cilmay noqonaya kii uun duwayliba cilmi o meelahaas wax ka faa-iideynayo boqol inta telefoon lagu soo xeray ka carara darsigiis ha fariisanina ma garata war aayadii xadiidu akrina hamiin waxaa dhacday haddeer mumbaasan darsi ka akrinaya markaasaa koox waa kitaabu tawxiid fatxulmajiidan akrinaya kooxaa ileen intay isjireen ee waxay dhaheen darsigaas yaan la tegin aan fidnayn casirkii makhaayadaha imaana shaahay subayaan darsigaas axmed dahir akrinayaan la tegi waa bidci ee fatxulmajiid u akrinaa sida culimmadu akrin jirta ma yaha tegi haminkii dambea warkiiaan maqlay xoogaa aan tacliiqiyey darsigii markaan ka baxnay ninaa soo booda waxau dhaha shiikh waxaan u malaynay ma inaad ogeed galabta dhan midaa shaha ii shubaayoo dhahay oo ila sheekeynaya oo waxau dhahaya darsigaasa tegi war waxaan bal waa soo tegaya shiikha waa mubtadic waayah u tegin axmed dahir ruuxin bal aan soo firi maya may maya haddaad tagtid kasoo dhaqaaqi mayside ha u tegi marka waxaasoo kale wax aada iyo aada looga yaqsado waayo wax aada iyo aada looga yaqsado waayo culimmada xataa ninka wax ku fada qalad hadduu leeyahay allah u dhaafaa la yihahda haddou dhintay haddii kale laakiin waxaasoo kale waxaan arki jirna ma aha baa dad qur-aanka ninku soo baray lacnada ka waran kii xoogaa safiinaa kuu akriyey kii xoogaa naxwo kuu soo akriyey kii tafsiir kuu akriyo ku baraba iskaba dhaaf marka arrintaas waa baabkaasay soo gelay waladiina jaa-u min bacdihim yaqooluun dadka saxaabada caaya ama culummada caaya waa isku baab waxay dhihi jireen culummadu luxuumta culummada waa sunwa qofkii marka culummada ikhlaas xumo kugu dhaca diintiisa ma barakod mahma uu cilmi barto hadha waxaad arkaysaa ummaddii asagoo kala cararto wax laga barana aan la arkin qofka haddii uu daacad yahay o ilaahay daacad u yahay oo qofka wax ka barto oo si fiican maaragtay ula dhaqmana waxawey waxaad arkaysaa diintiisa waa barako dadaa waxay kugula dagaalamaya sheekh wax kuu akriyay oo masalo lagu haysto maxaa ixsaan ugu samaysa qof ama jiran ama xaadid ku dhacay oo cilmi ku soo baray uun mas-alooyin lagu haysto yaa lagu leeyay maxaad ixsaankaa ugu samaysa mubtadicaa tahay birdhinay qiladaas ay taagna mubtadicaa tahay war adiga aabbaha wax ma u dirtaa ha irhaa inuu suufiya dhici karto inuu qoraaso laakiin aabbahaas wax u dirsaa macallinkaa qur-aanka nin dhan oo tafsiirka iyo diintii ku baray oo dacwadii islaamka sabab kugu ahaa haddaad wax waxaygoo dhan hadduu qaato qiimaba ilamala sababta wax baraa iga weyn ama hadduu masalo kow iyo laba ku khalday aniga waa ka leexana laakiin wuxuu ii faa-iideeyey ducadiisa iyo amaalkiisa ka dhicin maayo shilna uga bakhaylin maayo soo maha bal gaaladaa waxaa la yidhi waxaa lagu sadaqaysan karaa waalidkaaga soo maaha silii umakas asmaa laguma dhihin waraa waxaad ku hadlaysaan maxkamadaa laisku soo taagay soo maha marka baabkaas waa baab hadda aada muntashira dadka noocaas oo kalena cilmigooda ilaahay ma barakeeyo halayska jiro baabkaas oo kale aada halaysaga jiro ilaan ka magan kale haye walaa tajcal ha yeelin fii quluubina quluubteena qilin xishaasima ha yeelin rabbanaa rabbiganow inaka ra-uufu raxiim hadda halkaas markii lasoo sheegay aayaadkan haddee waan xoogaa tafsiirkaa rabnaa inaan dejino maahane hadde waa qofka sunniga ah meesha hadde waa adoo kuda ay waayo waxay axaadiis saxaabada kusoo aroortay ixtiraamka culimmada tawqiirka sharafta saxaabadu siay culimmada ula dhaqmi jireen say nabiga u weyneyn jireen ardada siay mashaaikhda u dhaqmi jireen waa baab insha allah hal mara maxaadaro weynaan hayaan ka diyaari karaa insha allah mar munaasaba insha allah halkaa markay marayso ayuu ilaahay subxaana wa tacaala qisadii aadib loogu noqonaya waa anagii soo maray ree banu nadiir markay isku dayeen nabiga calayhi salaatu salaam inay dilaan waa kii nabigu hareereeyey marka ilaa way qiyaanay nimankii cabdullaahi bnu ubeye ma garatay iyo dhowr nin oo kale oo munaafiqiina intay u direen waxay dhaheen ha isdhiibinina haddii la idin hareereeyo waa idinla maaragtay waa idinla difaac tegayna haddaad baxdaana waa idin raacayna annagaa garab idiin ah laakiin waxay noqotay waa idin garab taagani ruushkay noqoto ma u gooyeen marka ma garab taagani ruushkay noqotay marka u gooyeen alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii naafaquu munaafiqoobay yaquuluuna iyagoo odhanaya liikhwaanihim aladiina kafaruu yaquuluuna iyagoo odhanaya liikhwaanihim walaalahood aladiina kuwaasoo kafaruu kufriyey akhwaan maxay u yihiin hadda waxawaye afka iimaanka waa ka sheeganayaan qalbigooda kuwaanuu la jiraa marka waa walaalahoodu waa alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii naafaquu munaafiqoobay cabdullaahi bnu ubaye ma garat iyo maalik binu noofal iyo niman la yidhaahdo waa nacam yaquuluuna iyagoo odhanaya liikhwaanihim walaalahoodii aladiina kuwii kafaruu kufri oo min ahlilkitaab ahlu kitaabka waxay ku leeyihiin la-in ukhrijtum wale haddii la idin bixiyo lanakhrujanna macaku anagoon idin raacana idinka hari mayna isdhiibnina waa idin garab taagana walaa nudhiicu ma yeelayno fiikum macnaa dhibaatadiina axadan qofna maku adeecayno walaa nudhiicu mana adeecayno oo maka yeelayno fiikum yacni fii idraarikum muqaatalatikum in la idin dhiboo la idinla dagaalamo axadan qofna kama yeelino abadan weligeen taas waa mid midda kale wa in quutiltum haddii la idinla dagaalamo lanansurannakum waan idiin gargaaran oo idiin gargaarayna haddii la idinla dagaalamo xataa garab baan idiin saynana wax idinla dagaalamayo shubtigaan u qabanayna markaasuu alle wuxuu yihi wallaahu allina yashhadu wuxuu ka marqaati yahay inahum ayagu lakaadibuuna beenaalaal inay yihiinoo aysan idiin gargaaraynin la-in ukhrijuu haddii la bixiyo laa yakhrujuuna macahum ma raacayaan sidaana ilaahaa soo sheegay intaysan noqoninoo ilaahay ka sheekeeyey la-in ukhrijuu haddii la bixiyo laa yakhrujuuna macahum ma raacayaan walain quutiluu haddii lala dagaalamana laa yansuruunahum ma u gargaarayaan kaba soo qaad xataa inay u gargaari lahaayeen walain nasaruuhum hadday u gargaari lahaayeenna layuwallunna aladbaara dabaday jeedi lahaayeenoo baqay jaanta dhigi lahaayeenoo cagtay wax kadayi lahaayeen uma markaas laa yunsaruuna weligood maba gargaarsadeenba marka dhinacna uma roonaan lahaynaalii marka marka waxaa lii kayd munaafiqiin waa intaasba hadday mu'miniintu isku duuban yihiin cadow iyo munaafiq waxba kama qaadi karo laakiin markii la wada munaafiqooba balaayo dhagta ilaahay nifaqa naga celiyo alam tara miyaadan u jeedin ila aladiina kuwian ooda fiirinaynin naafiquu munaafiqoobay oo kufri caloolaad ku jiro yaquuluuna iyagoo odhanay liikhwaanihim walaalahoodii aladiina kuwii kafaruu kufri oo min ahlikitaab ahlu kitaab ka mida lain ukhrijtum walle haddii laydin bixiyo lanakhrujanna macakum waa idinla baxayna walaa nutiicu mana adeecayno fiikum adinka axadan fiikum ay fii idraarikum wamuqaatalatikum in laydinla dagaalamo axadan qofna kuma adeecayno abadan weligeen wain quutiltum haddii laydinla dagaalamana lanansurannakum aan idin gargaarayna wallaahu allana yashhadu wuxuu ka marqaati yahay inahum ayagu lakaadibuun inay been sheegayaano aysan waxaa ka dhabaynayninoo waa asbaxay sida runtaahu lain ukhrijuu haddii la bixiyo la eriyo laa yakhrujuuna macma raaci maayaan hoosay isku nagaarinayaan oo madiinay ku harayaan walain quutiluu haddii lala dagaalamana laa yansuruunahum ma u gargaarayaanoo gacan ma siinayaan waa ku garab taaganaha beenowa kaba soo qaad inuu gargaaraan waxba uma tarayaan walain nasaruuhum hadday u gargaari lahaayeen oo u gargaaraan layuwallunna walle waxay jeedi doona aladbaara dabada jeediyoona baqa jaanta dhigi lahaayeen waa uma laa yunsaruuna weligood ma gargaarsadeen sababtu waa maxay qofka munaafiqa iyo gaalka haddou mu'min riyala oo arko oo run runay ah waxaa weeye saasoo cagta iyo maaratay iyo maaratay garbaha uga jaraynaya laakiin munaafiq kaloo asaga oo laaluusho waxba ka xishoon maayo la antum adinka oo saxaabada nabiga iyo saxaabadiisa ashaddu daran rahbatan xagga baqida fii suduurihim qalbigood min allah ilaah macnaa waxay inkaga baqayaan siayn ilaahay uga baqan sababto dee ilaahay ma rumaysna subxana watacala ilahay waa ku kufriya marka adinka xooggi inay arkayaano ilaahay waa ilooda qofka muminkana maxaa loo baahan yahay ilaahay inuu ka baqo dadka baqidiisa oo iska yareeyo soo maha ayagu waa cagsigooda waay ilaahay waa iska ilooban laakiin idinka saan inkaa kakaashaan laleeyahy haddaba markay mu'min ay yihiin yaa maanta waxaan ka kakaasay adduunyada jooga soo maha ha ujeedaan sida loo gelaayo la antum adinkaa ashaddu daran rahbatan xagga baqitaanka fii suduurihim qalbigooda say uga baqayan min allah alle macnaa macnaheeda af soomaaliga waxa weeye say alla say inkaga baqaan alla ugama baqaan waayo ma garata adinka idinka kaakaasaan laakiin alla ka cabsanayaan taasina waa fiqhi la-aanoo daalika kaasina biannahum ayagu qowmun qowm waayo laa yafqahuun aan waxgaran qofkii wax garanaya ma allow ka baqaa mase makhluuq allow ka baqa hadduu alla ka baqi laha rasuulka inuu xaqi uya allow soo raaci laha hadhowna gaalla kama baqay laakiin maadaama alla haddii aada goyso wax kastaa ku bursanaya quraanjadaa ku bursanaysa haddaa alla goyso nacam haddii qofkii alla ku xirana libaaxa ka carara dad badanoo mu'miniin xataa libaaxa ka carari jira mase asagaaba gelbin jiraba ilaahay xayawaanku kuu sakireeya haye ilaahay markaasoo ka sheekaynaa foolxumadooda waa dad fulayaalahw yiriyo laa yuqaatiluunakum ha laa yuqaatiluunakum ma idinla dagaalamayaan jamiican dhammaantood iyagoo macnaha garab isi siinay idinku lama dagaalami karaan ilaa fii quran iyagoo qaryooyin ku jira maahane muxasanatin oo dhufays laga dhigay oo min waraa'i jidaarin ama min waraa'i judurin ayagoo maanta ma arkaysaa derbi isku aadiy gaalada hadda waad agtiin fil markay muslimiinta ay aadayaan intaasoo hub iyagoo ku tasliixan boqol dayaaradood boqol laysar uu gaadinayo banaan cadi mau soo bixbixi karaan abadan mau soo bixi karaan soo maha marka gaaladii geesi ma noqon ee waxawaaye muslimiintii runtaaheedaa la waayay soo maha muslimiintii runtaaheed oo saa looga cabsan lahaa aan jirin ee gaaladii waxawaaye waa weli waa sidoodii waana muuqataa nacam ilaahay wuxuu sheegay waxaa weeye waa wax xaqa wey maanta waa loo jeedaa laa yuqaatilunakum jamiican ilaa fii qurun ayagoo kusugan muxasanati oooo dhufaysle iyo haddee taangiyaal wada gaashaaman oon xataa miinadu karin yah aa la samaynaya sayna miinadu u karin dayaarada aan la soo ridi karin waxaan raadaarku karin maalin kasta waxaa laga dabatega wax uun dhimashada si looga fogaan lahaa cid kale wax yeela laakiin macquul maaha cid kale wax yeela ana ma dhimanayo taas macquul maaha nacam kolley markaa mid samaysa ku kalo cagsigiisaa la sameynaya so saas maaha nacam qolo walbaa waa taqaana waxay sameeyeen qolo walbaa maaragtay waa waa sameynay nacam haye oo min waraa judur ama jidaar derbi gadaashiis baahan ba'suhum ayaga markay is haystaan beynahum dhexdooda shadiid waa daran yahay ayaga dagaala isku qaadayna hadday dhan hufa iska dhigayaan laakiin mu'miniinta markay arkaan waa baqayaan maanta arrintaasay kusoo gaartay muslimiinta kusoo gaartay hadday ama qabiil isku dagaalamayaan ama koox koox dhidhidhidhi sida jilbaha la isu mudanayo afar gaal marka la arkaan humbubuq humbubuq humbubuq aa la leeyahay sidii maaragtay dhuraawa bee la tegay ama maba laga aadayo hoos hoosaaba heshiis laga yahay jihaad iyo beenbeenaa la sheegana soo ma waa la yaqaana dadka maanta ugu afdheero ninaa kitaab ka qori moogtaha qolooyinka wuxuu dhi afka jihaaday ka sheeganayaan wax ka khiyaano badan oo ka fulaysan oo wuxuu yidhi ka dasi badanna lama arka buu dhaha soo ma marka waa tabtaas wey muslimka markuu arko waxawey isagana jiriqsana baabi haf afalgaa markuu arkana hoosaas inta xisaabaadka laga shaxdo abaay baay la isleeya marka anakaana loo sheegayaa marka alidafannaahu waay qisati alidafannaahu waay marka macnaha muslimiinta macnaha maanta saas camalay u muuqan sababtoo iimaankii baa laga tegay marka iyagu weli waa sidoodii kama aysa zuulin laakiin sideedaba qofka maxaa dhalaaliya wax ka sarreeya markuu arkaa dhalaaliya soo maa wax ka liita haddau arko qofka waa usoobax hadda qof fulay ahaan jira mid kaloo kasful hadduu arko waa bocboocsana soo maa marka waa saas waa annagiiya kasii fuleylaysana iska kaana bocbocsada laakiin cumar iyo mucaawiya hadday arki lahaayeen iyo sacd ibn abi waqaas iyo rag rag hadday arki lahayen salaaxuddiin iyo waxaa waaya si fiican yaa loo ilersami lahaa laakiin rag ma jiro nacam kuwa ayagu ku takhasusay muslimiin si u baabi'iyaan ama magac cilmaani ha sheegteen ama magacooda ha sheegteen kuwaasaa zamankan soo baxay marka hahi laa yuqaatiluhaa ba'suhum baaskooda iyo say isu baabi'inaan beynahum shadiidun waay marka taxsabuhum waxaad u malaynaysaa jamiican markay adiga kaasoo horjeedaan gaalada iyo yahuudda gaar ahaan dad oo mid aho maaragtay xoog leh oo hutaafaadka la qaadayo iyo midnimada iyo laakiin wa quluubuhum quluubtooduna shataa waa kala tagsan tahay mid waa midka kaloo gaadaya qofkii gaalada iyo dhaqanka u dhaqmaan arka say ula dhaqmayaan waxay uun la taagan yihiin annagaa ka liidano waxba noo habaysnayn maahane waa ilaa waa muuqataa macnaa say u kala tagsan yihiin say isu qiyaanayaan jarka la isu dhigaayo ama waddan dhexdiis ha ahaato ama wadamada kale qolo walba qolada si isla mucaamule waa la iscabsiina wallahi inaan bun la isu reemin taxsabum jamiic wa qulubuhum shatta nacam dalika kaagaasi biannahum iyagu qowmun laa yacqiluuna waa dad aan wax garanayn laakiin maxay iyaga ay itixaad maanta igu muuqdaan waxay ugu muuqdaan annagii baa marka baaba ah oo ummadeenna annaga gacanteena isku riiqayno isku riiqayno marka iyaga markaas waxay u muuqanaya madharulxadaara walquway u muuqanaya soo maa haddaysan annagana baabi'in oosan munaafiqiinta laguma sallidina ayagu hadde maaragtay cantaradaas iyo is-atooreyntaas mahelayaan marka soo iyaga si ay iyaga dad fiican ay u noqdaan waa in dadka muslimiinta la idlaaliyo oo munaafiqiinta lagu sallido oo la balaayo laga waxeeyo silelfir waxaan cawaanka islaaynaya arag ummadan xadaaradaana maarata baa arag si loogu tasbiixsado rabaa marka nacam marka waa in la fahmo waa nacam taxsabuhum jamiican aada u malaynaysa wa quluubuhum quluubtuna shataa waa kala tagsan tahay daalika kaagaasi biannahum iyaga qowmun qoom waayo laa yacqilun aan garanayn markaasuu ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala nimankan munaafiqiinta siday nimankan u hodeen a waxaa la leeyahay saasay shayaadiintu isu hodaan sida ilaah uu yihi bal in yacidu daalimuuna bacduhum bacdan ilaa quruura daalimiintu isuma yaboohaan ilaa qatalaadan waa isdagaya nin walba kaloo cubka gelina balaayo uusan kasoo waaqsan saaxiibowna iska dhigaa wuxuuna rabaa inuu maaragtay inuu shiidiyo rabaa hoosta dhulka oo la gooyo soo maha marka waa sidii oo kale kama ay mathaluhum xaalkooda kamahaliladiina kuwii xaalkoodii waa min qablihim ayaga ka horreeyey qariiban mardhowga kuwaasoo daaquu dhadhabiyey wabaala arrim arrimtooda ciribxumadooda dhadhamiyey oo gacanta saaray walahum waxaana u sugnaaday cadaabun aliimun ay cadaabun mu'limun cadaab xanuun badan macnaha waxaa weeye waxaa ku horreeyey beder lix bilooday ku horreysa markii waaqacadan ay dhacayso inta kibreeno abujahal oo faanay oo kibrey oo xataa markii safarkii oo usoo gurmada layidhi waa nabadgale dadka soo celi oo yidhi may waa inaan beder tagno oo gabdhuhu noo heesaan oon ku hilbaqalanno ee carab ayna maqashay ogaadaan nanaa naxnu naas inaan naloo geli karin nin cutub bnu rabiica oo iyaga ugu roonaa a isku dayey wuxuu yidhi nin yahow dagaalkan dadkan waa dad qaraabaa waana niman soo jeeda u dhahay maanta intay yihiin saddex boqol iyo xoogaa waayo ugu yaraan saddex boqolay naga dili karaan oo yidhi haddaad iyaga wada baabiin ee saddex boqol haddii laydinka dilo maxaa hara rag ku ninoo saddex boqol dagaalna yu yuu asad ragga xulkaah uu soocdaa soo maaha ninba nin intuu ka daran yahay war wuxuu yidhi ma jirto markuu arkay cutbun rabiica nin caqli badan oo ahaa laakiin tawfiiqdiyaa ka dhuntay inuu dadkii wax u sheegi rabo nabiguna waa sheeg waxuu dhahay hadduu khayrba ku jiro ninkaas la waayo o dhan ninkaasaa faa-iido keeni doona haddii kale khayr meeshan ma yaalo waa ku baabi'i doona abujahala markaasuu intuu nin diray nin la dhihi jiray oo maaragtay oo sariyadii maaragtay xamsa bin abi taalib nin ay dili jireen oo walaalkiisu intuu maaragtay soogayo wuxuu dhahay nabada u horseedi doona ninkan walaalka maaragtay dhiiggiisa meesha lagu baabi'inaya ee intaad dadka isku dhex turto wax soo lahay markaasuu intuu isqaawiyo ordow uu dagaalkii isaga uu bilaabo ma garata markaasuu yidhi cutbun rabiic waxuu dhaha waa cabsanaysaa markaasuu yidhi faal xumoo dhahay ma garata dhuusa badane waa la arki doonaahu yidhi ninkii cabsanaya ninkii kaleo dhahay laakiin shariiraatoo dhahay balaayo ummadda u horseedaysa marka waa kuwaasoo kale waay saas u baaba-ay markii dambe iyo haddana banu qaynuqaac oo sidii oo kale sameeyey iyaguna inta kibreen kuwaasna deerna waa laga adkaaday mushrikiintii banu qaynuqaacna iyagana waa la eriyey marka waxaa leeyihi wixii ku dhaca ayaa ku dhacay mathaluhum waxaa uqadaran kamathal ladiin ay mathaluhum ayaa uqadaran mubtadahi kamathali ladiina kuwii xaalkoodii waay min qabl iyagoo ka horey qariiban marko daaquu dhadhamiyey ama mushrikiin ha ahaada ama banu qaynuqaac ha ahaadeen wabaala amrihim arrintooda ciribxumadooda walahum waxaan u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun ay mu'limun xanuun badan ka mathali shaydaan marka waa shayaadiin un baa la yidhi shaydaanna waa un ku baadiyeynaya markuu baadinimada kugu hubsado naarta uu kugu hubsado oo fariinka kaaga boodaya marka wuxuu kule waayahay naarta adiga isku habay marka inta marka hore ku waswaasiyo mathaluhum xaalkooda ka mathali shaydaani waa shaydaankii oo kale weeye id waqti qaala uu yidhi lil insaan insaankii wuxuu ku yidhi ukfur kufri waxaan kuu qabanaya anaa ku badbaadinaya ii sujuud oo kale falamaa kafara markuu kufriyey oo gaalnimadii ku hobsaday iyo khaatimo xumadii qaala wuxuu yidhi innii beri-u minka beri baan ka ahay nabadgelyo dhaha isma dhaqaano aniga adiga soo maa innii anigu akhaafu llaha ilaahaan ka baqayaa rabba alcaalamiina caalamiinta rabbigooda markay beder soo aadeen waa kii yidhi innii jaarub lakum anaa maanta garab idiin ah falamaa taraat ilfa'ataani nakasa calaa caqibihi waa ka siibtaba wa qaala innii bariu minkum innii araa maa laa tarawna malaa'igtii u arka innii akhaafu llah wallah shadu lciqaab madaxa usoo geliya moogta meeshii uga siibta marka marka daalimiinta iyo shaadiinta waa saas oo kale adiga qisay sheegaan nin raahiba oo shaydaanku inuu fitneeyey gabarow soo waalay walaalid waxoodha ku dhahay maaragtay ninkaasaa shiiqa ha loo geeyo raahibka gabadhii wax qur-aanka markay caafimaado gabadhii la dhacay waa uureeyey shaydaankii wuxuu u ziinay inuu dilo haddana walaalaheeda u sheeg waxaa gabadha ninkaana uureeyoo dilay waa lasoo faqay inay uur leedaha la arkay asagiyaa lasoo xexiray markii in la dila lmaqlo waxuu dha xoogaa ii sujuud anaa ku badbaadinayo markuu u sujuuday haddee oo shilalkiina uu saaray in la gowraca ay tahay uu yiri inii beri-u minka soco dha kufrigaa ku soco jahanamo la ila soo ji marka daalimiinta waa saas waay walciyaadu billah waxaa hadda shayaadiintu isu sheegayaana waa saas waay aada naxastaa minka sheekha tafsiirka noo akrinay bal in yacidu daalimuuna bacduhum ilaa guruuran saas kaloo tawjiih nooga bixiyey runtii aada iyo dhehan u kala qaaday maaragta had iyo aad nacam fanka haddaa shiiqu leedahay waa wax weyn waaye culummada wax weynoo kugu baraarujinaya nacam innii akhaafullaha ilaahan ka baqayaa rabba alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa fa kaana waxay noqotay caaqibatuhumaa ciribtoodii ugu dambeysay waxay noqotay annahumaa fi naari naar inay isla joogaan khaalidayni fiiha iyagoo ku waaray had ilaahayna wuxuu yidhi ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwan ka yeesha shaydaan muxuu rabaa wuxuu u jug iyo jeclaya waxa weye inamaa yadcu xisbiga xisbigiisa wuxuu ugu yeeranayaa liyakuuna min asxaabi saciir asxaaba saciirta inagana halkaas la isula gurto intaas uma raba shaydaan ula jeedo kale mala gaaladuna hadda sidoo kale wuxuu ku le qolaaskan anaa kuu gargaarina daa'ifadan xooga anaa kuu gargaarina waxaa rabaa hadhow intuu isku baabiyo dhulkaaga inuu kaa dhaxlo laakiin aawi waxay fahmi lahaa ma garata shaydaan iyo gaalo waa is wataan aslamada shayaadiin wa iyo dhaalimiin iyo munaafiqiin wa fa kaana waxay noqotay caaqibatuma caaqibadu anahumaa fi nnaari naar inay ku wada jiraan khaalideyni fiiha iyagoo ku waarayo wadalika kaagaasina jazaau dhaalimiina dhaalimiinta jazahoodii abaalmarintoodii waa nacam yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya rumeeyey way allow marka aayaddii markii lasoo dhameeyey ayaa taqwada alle lagu baraarujinaa subxaana wa tacaala sababtoo ah waa maxay nimankaa waxa qabsaday oo ree banu nadiir iyo kuwii ka horreeyey waa taqwo la-aan weyn balaayadu waxay ugu dhacday taqwo la-aan weyn hadday ilaahay ka baqin lahaayeen oo cilmiga yaqaanan ku camal fali lahaayeen la calimuu in maaratay waxyiga alle uu xaq yahay nabi maxamed abiumi sal allahu calay wasalam uu xaq yahay ilaahay cibaadadiisa kaligii in la waxdo inay xaq tahay diintay soo geli lahaayeen dhibkaa adduunyo iyo cadaabkaa aakhiro midna ma qabsadeen balaayo waxay uga timi taqwo la-aanta haddaba mu'miniin haddaad tihiin adinka laftiina taqwaa ku noosheen maalinta taqwo ka tagtaan waa la idin yaabaa alle bela waa idinku soo socotaahe taqwadaa ha ka laasiminina ilaahay qof gooni ula dhashay iyo wiil u ah ma jiro addoommadu maaragtay waa addoommo waa bashar man khalaq yakfur liman yashaa qofkuu rabo oo waddo sooca kuwa u dembi dhaafaya wayucadibu man yashaa qofkii waddo qaribo ku socdana uu cadaabaya marka ilaahay iyo addoommaysa taqwo iyo cibaada ka dhexaysa maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum waaman ilaahay cadaabkiina idinku samayn maayo ma garata maa yafcalu llahu bicadaabikum ilahay cadaabkiin muxuu ku falaya in shakartu aamantu haddaad shukrisaan oo rumaysaan cadaabkiin muxuu ku falaya ilahay raxmaan raxiim waay hadda laakiin maalintaa adinka aada jarta a ka boodaan laa tajcaluu lilaahi calaykum sabiil mayd aayaddii kale laa tajcaluu lilaahi calaykum waddo ilaahay idinku maago oo idinku cadaabo adiga hasku balaayo hasku furin adiga waddo balaayo hasku jeex sida dhulalkan markii la joogo laa taagtaagsanayo lasaga ilaalinay balaayada iyo khatarta haddana saas ilaahay maxaasiib isaga ilaalina oon sharciga isku ilaalin lahayn lanajowna soo maa ilahay hana waafajiyo isaga ba laakiin aan dadaal yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya rasuulkiisa rumoy ittaqu llaha ilaahay ka baqo oo macnaa taqwadan waxaa weeye keligeed haddii la idlaaqo in wanaagana lala yimaado xumidana laga haro waltandur hana eegto nafsu nafi maa qadamad waxay hormarisay liqadin beri xisaabtan waa inuu jiro aakharadiisay u dhowda hana iyo mowdkii qadinaa laga cabiray ma garati alaysa subxu biqariin alaysa subxu biqariib sooma dhowa wa ina gadan linaadirihi qariib noo yiri shaacirkii ninka berri sugaayo berri waa dhowdahay ma dheera hadda ninka aakhare sugaayo waa dhowdahay man kaana yarju liqaa'a allahi fa in ajala allahi la aatin waa imaanaysa allahu akbar qur-aanka cajaa'ib badana ilaahuna fahamsiin marka liqadin midda kale waxaa lahaa muxaasabo qofku inuu iska socdo sidii dameerkii iska soo iska sooydo ma aha guriga markaan caawato waa inaas xisaabino maanta yaa xamatay salaad jamaaca intee baa tukatay ma garatay miyaad fiirfiirisay wixii hadda ka weyna waaba ka dardaran yihin intaas waa inta koobanka soo maaha intaas iyo waxaa in la iska ilaaliyo waay waxyaalahaas kala xisaabsan aakharadii lasoo dhoweysto idadiilada la iska yareeyo waatan hadda tarab tarabaa loo socda ummadda hadda soomaali ah wax qarax ku dhinto xulkiiyo la socdo dadkii kaloo fiicnaana toodiyaa meesha ugu imaanaysa waxaan umale magaalada london waayaan wax ka wafiyaad badan mala ani sanadkii dhawaa sonqaadkii aan mar joog walaha waaba ka maqnaa waa yaaba qubuurta marka aragto soo maha waaba la socdaa marka maxaa la filanaa fitan iyo tarab tarabaa loo dhimanaya ilaahay khaatimada hanagu sug marka waaba cadyaha mawdka hadda horteen waaba ujeejeednaa ilaahay subxaatimaa hanagu suga marka in la is ilaaliyo waa waltandur ha eegto nafsu naf maa qadamad wax hormasi liqadin waataqu llaha ilaahayna ka baqa in allaha alla khabiirun ku xog ogaala waayo bimaa tacmal waxaa samaysa waa idin muraaqabaynaya hadda nin la waardiyeynayo macyaaraa kuu taala midda kale wuxuu yidhi alleh walaa takuunuu ha noqonina kaladiina kuwii nasrullaha ilaah iska iloobay cibaadadiisa iyo daacadiisa iyo muraaqabadiisa iyo beri la kulankiisa oo makrigiisa ka aamin noqday ha noqonina hadda alla haddaa olowdo maxaa kugu nacaya fa ansaahum ilaahay wuxuu halmaansiiyey anfusahum naftooda wax u maslaxaa ma yaqaano aakhiradiisa badbaadidiisa ka shaqayn ma adduunkiisa badbaadidiisa ka shaqayn ma ilaa alla markaad xasuusatid oo alla taqaana ilaahay isagaa ku xasuusanayo oo kuu maarata tawfiiqa ku waafajinayo alla markaad ilowdid waa lagu dayacay soomaan cibaadadiisaa ilowda xalaashiisa inaad ku dhowrsaa ilowda xaaraamta inaad ka dhowrsato waajibkiisa inaad xidido adna waa lagu ilow waa lagaa taga tawfiiqi midna waa la shaydhaana ma garta waman yacshu can dikri raxmaani dikriga allah raxmaan qofka ina beela nuqayid lahu shaydaana shaydaana gacanta la arho aalale yaa kaa ceshana fa huwa lahu qariin saaxiiba kuleeyahay wa inahum layasuduuna can sabiili shaydaanka marka jidkuu kaa jeedaya muxuuna isu malina oo yaxsibuuna anahum muhtaduun inuu hanuunsan yahay sidii ku dhibanaya qiyaamaa lasoo bixi xataa idaa jaa markuu loo yimaado oo arko balaayaduu shaydaan horsaday qaala yaa layta bayna wa baynaka bucda lmashriqla maxaa kaa bara inkaar qaba ani bari markaan joogo adigana qoraxsan maxaa u joogeysa fa bi'sa alqariinu wadaay xunaata saa leeya walan yanfacakum alyowma id anfacayo maanta id dalamtum markaad dulmi fasheen annakum filcadaabi mushtarikuun axdaabkaa wadaagsataa meeshiina jiifaa laleeya marka shaydaan ha la iska jiro ilaah hanaga jiro subxaan laga celi walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii nasrullaha ilaahi halmaamay fa ansaahum wa halmaansiyey anfusahum naftooda ulaa-ika kuwaasna hum ulfaasiquun waa faasiqiin kuwa xad ka baxa weeye haddaba waxaa laleeyahay taqwo xaggey ku geynay janno beero raaxo rido alle ilaahoo la arko maalaa caynurad walaa udunu samaca shaydaano intuu ka geynaa iyo macaasi iyo ilaahayoo la halmaamo caro alle iyo cadaab hadda nin beero ku dhex jiroo raaxaysanayo iyo nin foorno lagu gubaayo masku midaa marka nin foorno lagu kulaynayo lagu taas loogu solsolayo caanacda ku hayo gubanayo oo naftuna ka dhacaynin iyo nin muriixoo loo raaxeynayo maaragta dalxiis iyo khayr iyo raaxo macnawi iyo raaxo maadiya intaba ku dhex jira ma isku mida ilaah se wax noogu sheega bal fiiri laa yastawii ma sinna asxaabu nnaari nin dab ku gubanayo dab la saaxiibo dab lagu juxjuxinayo iyo wa asxaabu ljannati dad beero raaxala ku nool isku mid ma aha waa loo jeedaaho asxaabu ljannati asxaabu ljanna hum ulfaa-iziin waa kuwa guulaysta waay asxaabu naarna waa kuwa khasaare haddaad jeceshihiin hadal macaan oo abubakar uu leeyahay min kugu daraa kaas waxaan u malaynaa caawa ninkii maqala oo iimaan leh inuu dhahayo caawo safarkan waa iiga fiican yahay kubanaan geni insha allahu tacaala abubakar maaragtay radiallahu canhu asagoo khudbeynaha wuxuu yidhi amaa taclamuun waryaarahe miyaadnaan ogeyn annakum taqduuna inaad u kala haysaan wa taruuxuuna inaad u galab caraabaysaan liajalin macluumin ajal la ogyahay meel ay ku dhammaanayso macnaa wuxuu ka dhigaa noloshan aada nooshahay qof maalan xajkii usii socdo subaxdiina caraabayo meel degayo subaxdiina oo hiiraysanayo oo macnaa kalahayo meel degayo galabtiina caraabayo socodkaa marka daba makaad u socotaa meesha usaxsu ku geyn maayo noloshu marka waa maalin hamiin maalin hamiin cumriga adiga ama lixdan tag ama siddeetan ama konton ama intii ilaahay kuu qadaro marka dambe ajashaadii ma ku dhammaanayo marka maalintan iyo hamiinkan kackacaaya waa nin geediyi haataho ajashaadiiya u socotaa fiiri xigmada meesha ku jira taas ma qabsateen horta faman istadaaca qofkii oo awoodow dhahay an yaqdi l ajala ajashiisa inuu dhammeeyo oo moodku u yimaado wa huwa fii camalillaahi camal alla isagoo kusan caza wajalla falyafcal ha sameeyo ilaa waa geediyaa tahay mar lagu qabsanana ma ogid marka intaa safarkaaga a ku jirto waa sikace waa sike dhexdaan lagaa qabsanaya ma ogtahay adoo camal ilaahay oo khayra ku jira ha dhintou dhahay walan tanaaluu daalika arrintaasna ma gaari kartaan ilaa billahi caza wajal ilaa biisticaanat illah ilaah inaad kaalmaysan adigoo dadaalaya haddana inaad tadarucdo oo tiraado ilaahu tawfiiqda waafaji ilaahu tawfiiqna waafaji ko taasi laba ma tahay wa ina qowman dadba jacaluu aajaalahum aajaashooda waxay ka dhigeen ligayrihim ma garata haa dadaa maanta aajaashoodii waxay ka dhigeen liqayrihim macnaha waxay meeshuu naftiisa u sacyi lahaa soo maaha balaayo kaloo u sacyinaya cid kaloo u shaqaynaya dameero dhaan raacda waa aakhiradiisii qofka ugu shaqaynaa balaayo iyo shar u dagaalama iyo gaalmo iyo kufri iyo bidco iyo fitan oo ugu shaqaynaya kuwaas marka wuxuu leeyahay fanahaakum fanahaakum ullahu ilaahay wuxuu idinka reebay an takunuu amhaalahum inaad iyakoo lamid noqotaan oo ilahay wuxuu leey walaa takunuu kaladiina nasul llaha fa ansaahum kuwa ilaahay halmaamay ee ilaahay maslaxada u halmaansiyey sababtoo qofkaasi maslaxadiisa mau ka shaqayna mase balaayo kale u shaqayna shaydaan u shaqayna kuwaas ka ha noqon dhahay ayna man tacrifuuna min ikhwaanikum dadkii aad taqaaneen aabo meeqa dad oo taqaanaa hore u baxay waaba hadda waaba sii daran tahaba qadimuu calaa maa qadamuu waxay qaadimuu haa qadimuu waxay gaareen oy u galeen calaa maa qadamuu fii ayaami salafihim intay noolaayeen waxay gudubsadeen oo sii hormarseen ay la kulmaayaan ilaa markaad adiga dhimatid camalkaaga waa kaa soo horeeya ma aha soo maaho khayr iyo shar wuxuu u yahay asagaa marti u taha marka bal xikmadaas bal fiiri wa khalluu bishaqwati wasacaadati soo maaha haa waxay khaali la noqdeen ama shaqaawo ama sacaado aan meel cidlaa kula jirta oon cidina ku imaahaynin soo maaha imaa inaad qabriga khaali kula tahay cadaab imaa sacaado inaad khaali kula taho kaliga aada ku tahay wakhalluu waxay la cidloodeen bishaqwati wasacaadati ama shaqaawo iyo ayaan darro ama sacaado ayna aljabbaaruuna alawaluun aawey jabbaariintii hore aladiina kaas kuwaasoo banow dhisay almadaa-ina magaalooyinka wa xafafuu bilxawaa'id ee suurka ku wareejiyey magaalada suuraraa lagu wareejin weyn oo derbi weyna lagu wareejin jiray aawey qad saaruu taxta asakhri wal aabaari dhagaxda waaweyn iyo ceelahay ka hoos mareen haadaa kan kado kitaabullah ilaahay kitaabkiisii waayo laa tafnaa ma baaba-ayso cajaa'ibuhu cajaa'ibtiisee fastadii-u minhu ka shidaal qaata liyowmi dulmatin maalin mugdi oo qabrigaa gelayso ka shidaal qaata macnaa kitaabkaa la akri ku camal fal habeenkii usoo kax akri muxuu dhaa ninkii shaacirka ahaa wa xaniinuhu bileyli adyabu masmacan min naqmati alaanaati waalciidaani habeenkii qur-aanka waqti fiicantaa usoo kacay markaa akhriso cod macaan hinraaggaas aad qur-aanka la hinraagaysabou dhahay waxay ka macaan dadka muusiqa say ugu marqaamaan ka fiicana ugu marqaamaysa o dhahay waxani beydkaas kale waa laisku soo kiciyaa nafta markay sii saaxo ku tiraada waxaniinuhu bileyli atyabu masmacan min naqmati alaanaati waalciidaani kabanka iyo muusiqa say dadka heesaha uga helaan qur-aanka marka intuu kusoo baxo ina naashi'ata lilhiya ashad ee saqdi dhexo kusoo kacdo eed la kacdo allahu akbar maalintii laba maqra keliya laska soo xafdiyaa hameenkiina waa lagu qumo qur-aanka dhan waa kuu sahlaana hadhow allahuma mustacaan maalintiina in lagu camal falo ilaahuna waafaji subxaana watacaala wuxuu yihi wastansaxuu kitaabahu wa tibyaanahu kitaabka alle iyo caddayntiisa asagaa la tashada oo talada ka qaato naseexa ka qaado naseexada waa daacadnimada iyo talada wanaagsan ilaa kitaabka waa kuhanuna waxa fiican oo kuu sheegaya in allaha ilaahay ahnaa wuu ammaanay calaa zakariya wa ahla beyti zakariya ahla beyt wuu almaamo oo wuxuu u wuxuu yihi kaanuu inahum iyaga kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna fi lkhayraati khayraadku u degdega iyagoo degdega haddana way alla baryayan yadcuuna wayna baryayaan raqaban iyagoo quudaraynaya fadliga alle wa rahaban ayagoo baqaya wa kaanuu waxay lana anaga khaashicuna kuwii khushuucsano jirkoodu ma garata oo khushuucsan yahay waa sii wada abubakar wuxuu dhahay laa khayra fii qowlin laa yuraadu bihi wajhu llah war qowl aan ilaahay loola jeedin khayr ma lahan walaa khayra fii maalin maalna khayr ma lahanoo laa yunfaqu fii sabiilillah jidka alle iyo sadaqaadka khayrka aan lagu bixinaynin walaa khayra ma lahaninoo fii man yaqlibu jahlu xilmahu qof jaahilnimadiisa dulqaadkii qaalib noqonayso aan dulqaad aan lahayne hajo gooraan markuu cadhado cooc iska dhahaya afkiisa wax alle wuxuu raba kasii deynaya gacantiisa ee dulqaadkiisa uun jaahilnimadiisa uusan hana karin ilaa qof walba jahlina waa jahliga waa edhab darada iyo maaragtay xanaaqa xun oo foosha xun xilmiguna waa dulqaad qof walba labada waa isku jiraan laakiin waxaa la rabaa mid walba mawduuca ku habboon in la dejiyo walaa khayra fii man yakhaafu fillaahi loomata laa-im qof ilaahay darti uga baqaya qof hebelaa ku canaanaya xaqaad waxaad uga baqe inaad ku camal fasho ama aad tiraahdid hebelaa maanta ku canaananaya ama ku nacayaad uga baqaysaa marka waxaa ibnu katir hada isnaadun jad rijaaluhu fuqaat ilaah nagu anfaco sala allahu calaa maxamedin waali wasaxbi wasalam haye waa ka hesheen maaho maasha allah